iminkana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamij taxana aynu kaga hadlayno nabadda iyo dib heshisiinta soomaaliya waxaana qaybtani aynu kaga hadlaynaa faragelinta milatariga ee soomaaliya lagu sameeyey iyo waxyaabihii ka soo baxay waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa isku soo duway halkanna ka soo jeedinaya
dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay soo celinta nabadda iyo xasiloonnida soomaaliya iyo caqabadaha ku hor gudbanaa kow iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyo sida loogu gudbi karo qaybteennii hore ee shalay intiinii dhegaysatay waxaan ku soo qaadannay guuldarrooyinkii soo wajahay iskudayadii soo celinta nabadda soomaaliya iyo aragtiyo kala duwan oo laga bixiyey wixii u sabab ahaa qaybteen waxaan ku eegaynaa tallaabooyinkii milatari ee la ysku dayey in lagu xalliyo mushkiladaha soomaaliya iyo ilaa iyo haatan waxa ka hirgalay waxaan si gaara u taabanaynaa nabaddii kumeelgaarka ahayd ee lixdii bilood ee maxkamadaha islaamiga ah doorka amisom ciidamada dowladda iyo caqabadaha nabadeed ee weli ku horgudban meelihii laga saaray kooxda al-shabaab howlgalkii nabadeed ee dhicisoobay ee qaramada midoobay ee sagaashamaadkii kadib soomaaliya waxay ku sii fogaatay mugdi waxaana samaysmay hogaamiye beeleedyo iyo maleeshiyaad madax bannaan oo iska dhex qowlaysta dal deganaanshihii iyo kala dambayntii ay ka lumeen kooxo wadaadda ah oo qayb ka ahaa bulshada oo taageero ka helayey ganacsato iyo odayaasha dhaqanka oo nabadda u oomanaa ayaa asaasay dabayaqadii sagaashameeyadii maxkamado islaami ah oo ku bilowday afar maxkamadood oo markii dambe ku heshiiyey wada shaqayn iyo in dembilayaasha beelaha ay iswadaarsadaan waxay hadba marxalad soo maraan oo maxkamaduhu ay soo kordhaanba waxaa sannaddii labada kun iyo lixdii iyagoo wata magaca midooda maxkamadaha islaamiga ah ay dagaal ugala wareegeen magaalada muqdisho iyo gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hogaamiye kooxeedyadii ka talinayay cod iyo kala dambayn muddo lix bilooda laga dareemay magaalooyinka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hase yeeshee bishii desembar isla sannaddii labada kun iyo lixdii waxaa ku bilowday guuldarro waxaa dagaal ay la galeen ciidamadii ethoobiya oo markaa u soo galay soomaaliya caawinta dowladda ay ku waayeen dhul fara badan siddeed iyo labaatankii isla bishaasi desembar waxay ka baxeen magaalada muqdisho kismaayo oo ahayd halkii ugu dambeysay ee ay ka talinayeen waxay ka baxeen bishii janawari kowdeedii sannaddii labada kun iyo toddobadii bishii maaj labada kun iyo toddobadii waxaa ciidamadii ethoobiya oo weli ku sugan soomaaliya muqdisho ka degay cutubkii ugu horreeyey ee ciidamada nabadalaalinta midooda afrika oo ka socday dalka yuganda xilligaasi dagaallo lagu hoobtay ayaa meelo badan oo soomaaliya ku dhex marayay ciidamadii ethoobiya iyo kooxihii islaamiyiinta ahaa oo garab ka helayay wadaniyiin ka soo horjeeday duulaankii ethoobiya haddaba maxaa ka qaldamay nabaddii muddo koobnayd ay soo celiyeen maxkamadaha islaamiga ah waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh maxamuud axmed dalmar oo ah saxafi rugcadaa ah oo ka faallooda arrimaha islaamka oo aan kula xiriiray qadka telefonka ee magaalada london guud ahaan marka dusha laga eego dadkan dallada maxaakimta soo gelayay hoostoodu yacni khalqi kala duwan bay ahaayeen oo culimadii baa ku jirtay culimadiioo kala wada istijaaha oo salafiya iyo ikhwaaniya iyo magacyo badan leh al-itijaah atasawufi ataqliidi baa ku jiray waxaa ku jiray dad shalay dayday ama budhcad ahaa oo laga yaabo inay toobad keeneen dabeedna cimaamada xidhnay oo qaarkood sheekhe lagu sheegayo waxaa ka mid ahaa yacni wax runtii aana diyaar u ahayn oo mar keliya gacantooda soo galay oo ah maamul siyaasi ah oo aanay markii hore ku talagelin maxaakimtu waa garanaynaa dadka inuu garsooraan ammaanka sugaan dadka kala celiyaan bay ku bilaabantay markii wax dadkii kala celiye la waayey yani koonfurta soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo agagaarkeeda waxaa ka mid ahaa dad ku hadlayay hadalla yacni aan loo baahnayn oo iyadoo ay ahayd in la xasiliyo ammaanka gudaha ee sida aad sheegayso yacni la dhadhameeyey nabadda bucayoo lahaa meel heblaayo aanu qabsananaa jihaadka waxaanu gaadhsiinaynaa meel heblaayo oo dabeedna laga dhigtay maxaan ku dhahday marmarsiiyo iyo qabta iminkay dhow yihiin iyo shacbigii soomaalida iyo dadkii khibradda u lahaa matalan yacni difaaca dhulka iyo maxaakimtii aan isba garanayn oo matalan nin ka mid ahaa matalan jananadii hore ee ciidamadii soomaalida ayaa la iis ka sheegay anugu kama maqal isaga inuu yidhi haddii yacni tashi guud uu jiri lahaa way suuroobi kari lahayd ciidamadii ajnebiga ee soo galay in laga difaaco cala laqal yani dhulka shabeellooyinka iyo inta banaadir la isku odhan jiray in aanay sahaalo kusoo geli karin waa suuroobi kara lahayd wallahu aclam dee talabaad waxa weeyaan curdin bay ahaynoo lix biloodba yani may jirin markaa markiiba yani waxaa la guntaa laga gooyey iyadoo aanay si wanaagsan ba yani umagoolin geedka ay ay beerayeen markii dambena de siday ukala baxeen waa tii la ogaa asmare qaar oo carare iyo qaar yidhi shabaab baana la yidhahdaa qaar iska shafka dhigay oo iska dani u rujeegtay wahaakada wallahu aclam
burburkii maxkamadaha kadib bishii janawari sanadkii labada kun iyo sagaalka heshiis dib u heshiisiin iyo awood qeybsi ahaa ayaa waxaa dowladdii soomaaliya ee ku meel gaarka ahayd iyo isbahaysigii dib u xuraynta oo ahaa qeyb ka mid a midoogii maxkamadaha ee laga adkaaday uu ku dhex maray dalka jabuuti heshiiskaasi ayaa lagu ballaariyey baarlamaankii markaa jiray ee soomaaliya islamarkaana waxaa madaxweyne loogu doortay sheekh shariif sheekh axmed oo horey madaxuga ahaa midoogii maxkamadaha islaamiga heshiiskaasi waxaa ku jiray in ciidamadii ethoobiya ay dalka ka baxaan waxayna ka baxeen bishii janawari sannadkii labada kun iyo sagaalkii dagaaladii ayaa sii xoogaystay dowladdii sheekh shariif oo gacan ka helaysay ciidamadii midooda afrika ayaa wajahday weeraro xoogan oo xitaa halis geliyey madaxtooyadii qaranka ciidamadii nabadilaalinta u yimid soomaaliya ayaa kuwo dagaal isu bedelay sidii ku dhacday howlgalkii qaramada midoobay ee horraantii sagaashameeyadii waxayna u heeliyeen dowladda soomaaliya si burbur ay qarka u saarayd uga badbaado waxaana bishii agost sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii u suura galay in muqdisho ay ka saaraan kooxdii al-shabaab ee dowladda halista ku hayay muqdisho waxaa ka bilowday dib u dhis noloshii ayaa soo noqotay waxaana magaalada dib ugu noqday qurba joog fara badan hase yeeshee rajadaasi weli jirta meesha kama saarin halistii ay dadka muqdisho ugu jireen qaraxyada iyo dilalka qorshaysan haddaba waa sidii xaaladda magaalada muqdisho ku dhowaad hal sana iyo bar kadib markii ay ka baxeen al-shabaab warsame maxamed xasan oo loo yaqaano joodax waa guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee dhinaca nabadgelyada magaalada muqdisho aada bay xaaladeeda u fiican tahay bukaankii ay ku jirtana way ka soo baxaysaa ay geliyeen nimankii shabaabka ahay iyo waxyaabihii ka horreeyen ka shaqayn danta ummadda iyo danta magaalada aada bay usoo fiicnaanaysaa rijadeeduna marba markii ka dambeyda waa kasii fiican tahay masaal hadda jidka maka almukaraan la yidhaahdo waxaa u dhamaystiran dhismihii iyo nalalkii iyo wixii oo dhanaa u dhamaystiran jidadka hareeraheedii gurigii jajabnaa iyo gurigii gaabnaa iyo dhismo ayaa kulli laga qabtay hoteelo iyo baarar iyo dabaqyo iyo kulli cid walba ciddii guri ku lahayd way dayactiratay kulli shaqadeedii iyo sidii ay beri ahaa jirtay usoo noqon rabtaa afar bilood kadib kabixitaankii al-shabaab ee muqdisho bishii desembar sannadkii labada kun kow iyo tobankii waxaa gacantooda ka baxay kooxdaasi magaalada beledweyne sannadkan labada kun labiyo tobanka waxaa kooxda laga saaray magaalooyinka ugu waaweyn gobollada baay bakool shabeellada hoose gedo iyo jubbada hoose oo ay ku waayeen magaaladii ugu dambaysay ee ay ku xooganaayeen dhaqaale ahaanna ay ku tiirsanaayeen ee kismaayo inkastoo milatari ahaan la wiiqay al-shabaab haddana weli waxay sii wadaa in qaraxyo iyo sharqoollo dilala ay ka fuliso meelaha laga saaray meelahaasi xoogga looga saaray al-shabaab nabadi ma ka jirtaa mase jiraa qorshe nabadeyn oo la socda tallaabooyinka milatari waxaan su-aalahaasi weydiiyey guddoomiyaasha gobollada baay iyo shabeellaha hoose cabdifataax ibraahim geesey iyo cabdulqaadir maxamed nuur aan ku horrayno cabdifataax geesey way jirtaa nabad alxamdulilah oo laisku hadlayn karo guud ahaan gobolka baay aadna ayayna maaragtay runtii u fiican tahay waa laga yaabaa nimanka dabadiidka marmar ayagoo dhuumaalaysanayo inay meel bamba ku tuuraan ama qof iska socdo bistoolad ku dilaan inkastoo ay aada u yar tahay taas marka loo eego guud ahaan gobolada dalka soomaaliya ee al-shabaab alqaacida laga xoreeyey cabdifataax nabaddaas si ay wax saldhigato waxaan ognahay nabadda uma baahna oo keliya military meel jooga ama ciidan saldhigyo fadhiya nabaddaasi ay u hirgasho oo gobolkii baay uu noqdo gobol nabadiis boqolkiiba boqol la dhihi karo waxyaaba aad is leedihiin tabaysaan oo idinka maqan oo idin taageeri lahaa oo nabadda si fiican usii adkeyn lahaa ma jiraan walaal waa jiraa colaad laba qodob ayaa ugu muhiimsan midda koowaad ee dowladda dhexe soomaaliya maaragtay laga filay ama laga sugaayo waxay tahay waxaa jirta dhowaan ciidamo kun iyo shan boqol maartiradooda ay kor u dhaafayso ayaa maamulka gobolka baay oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay u tababartay oo ciidanka maaragtay qaranka soomaaliya inay noqdaan ay u diyaarisay tababarkana ee dowladda ethoobiya dariska saaxiibada nahay ay siisay ayaa jirto oo dawladda dhexe aan weli waxba kasoo gaarin waxaa jira ciidamo horey u joogay oo isugu jira boolis iyo ciidamo kale oo military ah iyo hay-adihii kale oo nabadgelyada wadan laakiin ma jirto wax dhaqaale ah oo kaga yimaada xagga dawladda dhexe dhinaca kale ayaguna waxaan tabaynaa ama isleenahay aan ka filaynaa hay-adaha qaramada midoobay ama kuwa haddii ay ahaan lahaayeen caalamiga ama kuwa wadaniga ah in ay gacan bini aadamnimo dadkan maaragtay u geystaan maadaama muddo saddex sanadooda ay nimanka al-shabaab al-qaacida ay haysteen ay go'doomiyeen waayo iyadoo al-shabaab al-qaacida dalkan uu haysto oo eedaha diiba ay wax qaban jireen maanta oo sagaal bilood ku dhawaad aan joognana waxqabadkoodii aada buu gaabis u yahay oo xitaa lama iska boqolkiiba waa shan wixii loo baahnaa waa ay qabteen boqolkiiba siddeetan iyo shan gobolka gacanta dawladda ayuu soo galay iyo maamulka gobolka shirlaase guddoomiye markaad fiiriso ammaanka oo kale ciidamo military unbaa meel kasta qabsanaya oo ciidamadii dowladda iyo kuwa amisom baa gobolkii meelo badan tagay marka howlgalkii militariga unbaa socda ma jiraan waxyaabo kale oo nabadgelyada wax ka tari lahaa oo aad is leedahay gobolka shabeellaha hoose way ka maqan yihiin oo beesha caalamka iyo dowladduba way ka gaabiyeen caalamka waxay noo soo direen maxaan ku rahdaa qori iyo kanji iyo nin askari ah marka meeshay xoreeyaan caalam wixii budgetka loogu talagalay laftiga dhaliishaas waa qabnaa caalamka waa usoo jeedinaynaa sababta dadkan haddii maxaan ku rahdaa cadowgii ama dadkii maxaan ku rahdaa dhiliga haddii laga dulqaaday okay haddii ayna community development ama capacity building haddayna lahayn horumar oo bulshadeed iyo horumar deegaan haddayna lahayn iyo tababaro haddayna lahayn iyo bulshooyinka maxaa ku wax horumarin lahaa sida jootiya burbursan tan kale de waxaan anaga hadda aan la yaabana meelo la xiriyo dhan ba maxaan ku ihahdaa ciidamadii ciidamo nabad sugid ah hataa hab yaraata lama keenin booliis lama keenin marka waxaan la yaabana wa marka saa looleeyahay marka san baa meesha ka maqan waxaan leenahay marka waxyaalaha ragaadiyey nabadda inta ka dhiman la daaladhacayno waa meelahaasi ay ka mid tahay runtii oonan la qarin karin waxaan la hadalnay madaxdii qaranka waxaan la hadalnay taliyaashii ciidamada waxaan la hadalnay wasaaradihii waxaan nidhi nabad sugid hala keeno sababta waa meesha ammaanka yaa ka shaqaynaya waayo dadkii yaa kala saaraya jacal iyo cadow yaa kala saaraya nin xulimo fiican yaa kala saaraya booliis iyo nabad sugid haddii ilaa toddoba jeer anigu aan xamar ini oo maxaa ku waraaqa soo qoray oo codsi ah oo bulsho oo nabadoonada shirkiga qabteen laga wada hadlay oo laga codsaday oo ilaa hadda maxaa jirada xaruntii gobolka marka hal qof oo booliis hataa ilaa saddex bilood maxaa inta la xoriya laga jooga waa laga keenin marka maxaa maxaa ma ilaa walaweyn hadda ma ma joogaan marka saa laa leeyahay marka waxaan rabaa marka dawladda dhexe laftiga waxbay ku leedahay gaabiska wala gaabiyey nabaddaasi ay ka hadlayaan madaxda qaar ka mid a gobollada ay la wareegtay dowladda kumeel gaarka ah waa mid haddiiba ay jirto la aaminsan yahay inay ku tiirsan tahay awood militari oo waxaa gobolladaasi ku sugan ciidamo shisheeye dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxano ah oo aan kaga hadlaynay nabadda iyo soo celinta xasiloonnida soomaaliya qaybteenna berri hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaga hadlaynaa tallaabo militari iyo xoog oo keliya ma yihiin waxa lagu soo celin karo nabadda soomaaliya inta ka horraysa waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo